فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal عبر به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه waa lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aqoon iyo ogaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waa maxay astaamaha uu leeyahay saaxiibka wanaagsan waxaad maqli doontaan warbixin ku aadan astaamaha uu leeyahay saaxiibka wanaagsan waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka ay leedahay basasha oo aad looga isticmaalo soomaaliya halkuu la ekaa jacaylka uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u qabay xaaskiisa khadiija bintu khuwaylad waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin qayb ka ah silsiladda calaa minhaaji nubuwah oo ku saabsan qodobkaas xubinta ma og tahay iyo mahmaahyada khaldan ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah suxbada iyo saaxiibtinimadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu ka maarmi karin bini aadamka allahna wuxuu insaanka ku abuuray dabci ah in wehel la'aan aanu meel joogi karin haddaba warbixintan qaybteeda koowaad wuxuu mahad cubayd ku soo gudbinayaa astaamaha saaxiibka wanaagsan ee ay tahay inaan ku dadaalno
يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل waa kuma saaxiibka wanaagsan saaxiibka wanaagsan wuxuu dareemaa shucuurkaaga oo kale wuxuu la tacaalaa xaaladahaaga wuxuu ka murugoodaa arrimahaaga wuu farxaa markaaad adigu faraxdo wuuna tiiraanyoodaa markaad adigu tiiraanyooto waxaad adigu ku faraxdo ayaa isaga farxaddiisa ah wuxuu kula jecel yahay waxa uu la jecel yahay naftiisa wuxuu kula nacayaa waxa uu la necab yahay naftiisa wuu kuuna seexeeyaa marka aad joogto iyo haddii aad maqan tahay intaba khayrka ayuu ku amraa sharta ayuuna kaa reebaa wuxuu ku maqashiiyaa cilmi ku anfaca iyo hadalka runta ah iyo oraa xigmadaysan oo xeel dheer wuxuu kugu booriyaa camalka wanaagsan ee ajarka badan wuxuu ku xasuusiyaa nimcooyinka alle kugu galladaystay si aad ugu shukriso wuxuu ku tusaa ceebaha naftaada ay leedahay si aad uga fogaato darteed wuxuu kaa mashquuliyaa maalaayacniga waa sidaas macallinkaaga wanaagsan wuxuu ku dadaalayaa sidii uu adiga wax kuu bari lahaa waxna kuu fahamsiin lahaa kuuna hagaajin lahaa inta awooddiisa ah wuxuu kula raadiyaa howl wanaagsan wuxuu eegaa muuqaalkaaga sare si uu uga midho dhaliyo waxa ku beeran gudahaaga haddii aad alle hilmaanto waa kan ku xasuusiya haddii aad ka mashquusho khayrka iyo wanaagga ama aad ka leexato waa kan kugu bishaareeyo wanaagga laga helayo khayrka haddii la sameeyo wuxuuna kaaga digaa wixii aad u leexatay amaba aad ku mashquushay wanaagga uu isagu ku dhex jiro ayuu mar weliba kula jecel yahay أو بهدي المصطفى نعم الخليل يا صديقي دلني saaxiibka wanaagsan wuxuu daboolaa baahida aad u qabto in aad samaysato wadaay wuxuu kuu dhaafaa simbiriraxashadaada iyo khaladaadka kaa dhaca waana midka kaa soo hinqiya amaba kaa soo istaajiya marka aad turaanturooto wuxuuna asturaa cawradaada haddii aad khayr ku dadaasho wuu kugu sii booriyaa wuuna ku jeclaysiiyaa wuxuuna kugu bishaarayaa ciribta dambe ee wanaagsan ee dadka alle ka baqa ay iska leeyihiin iyo dadka aakhiro u shaqaysta dhinacaaga ayuu istaagaa kaalmo ayuuna kuu noqdaa haddii aad ku hadasho waxun amaba aad samayso ficil aan wanaagsanayn wuu kaa reebaa wuuna kaa canaantaa wuxuuna kala dhex galaa adiga iyo shaygii xumaa ee aad doonaysay saaxiibkaaga wanaagsan wuu kaaga dhow yahay mar weliba kugumana hilmaamo fogaansho uu kaa fog yahay wuu kuu tahniyadeeyaa haddii aad khayr hesho dhanka kalena wuu kuu tacsiyeeyaa haddii ay musiibo kugu dhacdo wuxuu kugu booriyaa daacada alle iyo sida waalidka loogu baarinimo sameeyo qaraabada loo xidhiiriyo wuxuuna kuugu yeeraa akhlaaqda teeda wanaagsan marka aad eegto qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo xaaladdiisa ka muuqata intaba
ممتدة للجنة العليا لفردوس ضليل يا صديقي هذا bani aadamku wuxuu jecel yahay inuu ku daysado qofka saaxiibka la ah qofka uu la fadhiista iyo dabeecadaha wanaagsan ee uu qofku leeyahay nufuustu waa askar la ciidameeyo qaarkood qaarka kale waxay ku hoggaamiyaan khayrka ama tan ka soo horjeeda ee xumaanta xadiis nebiga salaallahu calayhi wasallam laga wariyey oo ay soo saareen abudaa'uud iyo tirmidi derajada xasankana uu ku tilmaamay imaamu tirmidi wuxuu rasuulku yidhi salaallahu calayhi wasallam qofku wuxuu leeyahay diinta saaxiibkii ee ha iska fiiriyo axadkiin qofka uu la saaxiibayo xadiid kalena nebigu salaallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi isagoo inooga digaya in aan la saaxiibno dadka xunxun hadalkan ha la saaxiibin ilaa qof mu'min ah mooye waxaa wariyey abudaawuud iyo tirmidi waxaana soo hoosgelaya muslimka oo ma kala fuqaan muslimka iyo mu'minka ilaa in labadooda la isla sheego mooye xikmad caanbaxdayna waxay ahayd ha su'aalin qofka ee su'aal saaxiibkiisa ama qariinkiisa waxa ugu yar ee saaxiibka wanaagsan laga faa'iido waxay tahay in uu sabab kuugu noqdo in aad xumaanta ka harto iyo macaasida ilaalin uu ilaalinayo saaxiibtinimadiinna iyo inuu kugula tartamo khayrka iyo wanaagga aad ku jirtaan fawaa'idda suxbada wanaagsan laga helo lama soo ururin karo waxaase kaaga filan in qofka lagu ictibaariyo amaba looga qiyaas qaato kan kale ee uu saaxiibka la yahay مسكنا بها كنا كنور أو كماء سلسبيل قلبي محب راجيا haddii aan u imaanno saaxiibka xun iyo dhibka uu leeyahay wuxuu noqonayaa mid ka soo horjeeda wixii aan ku soo tilmaannay saaxiibka wanaagsan adiga haddii aadan la wadaagin qofka xun ee aad la saaxiibtay sharta uu samaynayo waxaad kala qayb qaadanaysaa la joogidda aad la joogtid amaba aad la taagan tahay meeydaanka macaasida waayo waxaad arkaysaa isagoo xumaan samaynaya raalli ayaad ku noqotay kamana reebin oo waad ka aamustay adigoo ka baqaya kana digtoon inuu karaamadaada iyo sharafkaaga ku tunto amaba ku maqashiyo adiga laftaada ama dad kale wax aadan jeclayn marka wuxuu kuu noqonayaa sida ninka jooga meesha biraha lagu tumo adiguna aad la fadhido wuxuuna ku gubaa dabka u shidan jirkaaga ama dharkaaga sankaagana wuxuu ka buuxiyaa riix ama ur aad necbaysato isagoo nebigu kala tusaalaynayo salaallahu calayhi wasallam ayuu xadiis saxiixa sidan ku yidhi waxay la mid tahay qofka wanaagsan la fadhigiisa iyo qofka xun la fadhiisigiisa sida ruux xambaarsan miski oo kale iyo mid dab buufinaya kan miskiga xambaarsan waa imaa in uu ku siiyo amaba aad ka gadato amaba agtiisa aad ka hesho caraf wanaagsan qofka dabka buufinayana waa laba mid imaa in uu dharkaaga gubo amaba aad agtiisa ka hesho riix aan wanaagsanayn waxaa laga yaabaa dadka xunxun ee aad la fadhido in ay noqdaan kuwa kaa xoog bata oo aadan awoodi karin in aad iska caabiso amaba aad ku inkirto munkarka markaas waxaa kuu khayr badan in aad ka fogaato si aadan ugu dhicin laba macsiyo oo ah in aad ka aamusto xumaanta iyo in aad ku waafaqdo waxa ay يا samaynayaan صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى markanna waxaan soo qaadanaynaa hal qiso oo ka dhacday magaalada maka almukarama xilligii uu nebigu salaallahu calayhi wasallam joogay magaaladaas dacwadana ka fidinaye waxayna ku saabsan tahay saaxiibka xun iyo inuu qofka sabab ugu noqdo in uu meel xun ku dambeeyo waxaa soo arooray oo la soo wariyaa in cuqba binu abi mucayd uu ahaa nin la fadhiista nebiga sala allaahu calayhi wasalam la jirkiisa mana dhibi jirin quraysh inteeda kalena markay la fadhiistaan nebiga sala allaahu calayhi wasallam way dhibi jireen ibnu abi mucayd wuxuu lahaa saaxiib ama wadaay gaal ah kaas oo ku maqnaa dhulka shaam markaas ayay quraysh u malaysay in ibnu abi mucayd uu islaamay markuu soo laabtay saaxiibkiisii ku maqnaa shaam oo uu gaaray hadalkaas quraysh ay isla dhex maraysay ayuu carooday caro daran wuxuuna ka diiday in uu la hadlo ilaa uu nebiga sala allaahu calayhi wasalama dhibo waxayna cirib xumadiisii noqotay in maalintii beder la dilo isagoo gaal ah allaahna wuxuu soo dejiyey aayaddan ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا aayaddan waxa ay ka hadlaysaa qof kasta oo la saaxiibo dadka dulmiga sameeya oo markaas ay ka dhumiyaan waddada alle wuxuuna ka qoomamayn doonaa maalinta qiyaamaha saaxiibtinimadooda iyo kajeedintii ay ka jeediyeen waddada hanuunka taas oo uu la yimid rasuulka sala allaahu calayhi wasalam wuxuuna saaxiibku kan kale ku dhihi doonaa maalinta qiyaamaha hadalkan uu alle inooga soo guuriyey xaalkooda حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون marka addoommadii allow aan baraarujinno nafteenna oo aan la fadhiisanno lana saaxiibno dadka wanaagga u saaxiibka ah iyo taqwada aanan la jaan qaadno oo aan la soconno dadka lagu yaqaanno salaaxa iyo toosnaanta nin shaacir ah ayaa wuxuu yidhi واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب الزاد القليل إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ضليل إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن ugu dambayntii saaxiibkaagu waa masiirka noloshaada marka ka fiirso halka uu kugu wado qofka aad la socoto
صحب بقربهم السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صحب في الحياة صحب بقربهم السعادة والنجاة درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaa idinku soo maqan xalqo qayb ka ah silsiladda calaa minhaaji nubuwa balse markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan faa'iidada basasha waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan cilmi baarisyo badan ayaa bannaanka soo dhigaya in cunista basasha faa'iido badan oo caafimaad ku lamaanan yihiin inkastoo ay qarmuunayso urta afka haddana waxay daraasadahaasi soo jeediyeen in qofka uu ka cuno xaddi ku filan sidaasi darteed haddii aanu qofka hore u cuni jirin basasha waxaa hubaal ah inuu cuni doono haddii uu dhegaysto faa'iidooyinka soo socda waxay daawo u tahay xanuunnada fudud ee wadnaha basashu waa daawo ka hortag u ah xanuunnada fudud ee wadnaha cilmi baarisyo la sameeyeyna waxay iftiimiyeen in maadada la yidhaahdo antiyoksidanti oo basasha laga helo ay qofka ka caawiso inuu iska saaro waxyaabaha sababa xanuunnada sahlan ee wadnaha ku dhaca waxay ka shaqaysiisaa habdhiska difaaca immunity maadada faytokimikaris ee laga helo basasha waxay jidhka ku badisaa fitamin c kaasoo u wanaagsan habdhiska difaaca cudurrada ee jidhka qofka basal dheelitiran cunanaya ee cuntada ku darsada waxa uu si fiican isaga difaacaa xanuunnada ay ka mid yihiin lafagaraaca iyo hargabka waxay u wanaagsan tahay hurdala-aanta sidoo kale maadada faytokimikalis ee ku jirta basasha waxay qofka daawo kaga tahay hurdala-aanta qofka markuu cuno basasha ee uu cuntada ku darsado waxaa hubaal ah oo daraasado la sameeyey ee sheegeen inuu hurdo fiican habeenkaas helayo dalalka qaar markii uu qofka ka cawdo hurdala-aan waxyaabaha loo qoro waxaa ka mid ah basasha waxay gubtaa duxda qofka markuu cunto cuno wuxuu u baahan yahay inta jidhka uu u baahan yahay intaan ahayn uu jidhka ka daadiyo taasna waxaa qofka ka caawin karta inuu jimicsi sameeyo ama cuntada ku darsado basal badan waxay baabi'isaa haaraha basasha uu ku badan yahay fitamin c iyo maadada la yidhaahdo antisebtic waxaanay arrintaasi qofka basasha cuno u saamaxdaa inay baaba'aan haddii uu leeyahay haaraha dhabannada ku dhaga waxaanu qofka basasha oo ceeriin ah ku xoqi karaa intuu laba jeex ka kala dhigo dhabannada ama maqaarka madowga ku dhago ama waxa uu ku qasi karaa caano ciir ah ama la fadhiisiiyey inta uu basasha ridqo waxaanu muddo toban ilaa shan iyo toban daqiiqo ah ku daynayaa maqaarka kadibna biyo qabow ayuu isaga dhaqayaa taasna waxaa lagu arkay tijaabooyin iyo daraasado la sameeyey waxaana lagu guulaystay in haaraha basashu jarto waxay dheelitirtaa sokorta dhiigga ku jirta qofka macaanka qaba waxaa inta badan lagula taliyaa inuu cuntada ku darsado basasha taasina waxay u saamaxdaa in dhiiggiisa xaddiga sokorta ee ku jirtaa dheelitirmo calool xanuunka ayay daawo u tahay basashu waxay ku jirtaa waxyaabo daawo u ah xanuunka iyo garaaca bakteeriyadana laysa taasina waxay keentaa in qofka cuna aanu caabuq caloosha ku yeelan halka ay sidoo kalena ka caawiso in gaastariigga qofka aanu ku dhicin sidoo kale cilmi baaris la sameeyey sannadkii laba kun lix iyo tobanka ayaa lagu ogaaday in basasha oo casiir laga sameeyo ay hoos u dhigto kana hortagto bidaarta ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aad u jeclaa xaaskiisa khadiija bintu khuweylad jaceylkaasna wuxuu xitaa jiray markii ay dhimatay khadiija xalqada tobanaad ee silsiladda calaa minhaaji nubuwa wuxuu ciwaankeedu yahay iyadu waxay jecleed khadiija wuxuuna haashim cabdinaasir ku soo gudbinayaa sida uu rasuulka u xidhiirin jiray asxaabtii khadiija radiallaahu canha على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي waxay da'deedu u ahayd afartan sano isaguna wuxuu ahaa shan iyo labaatan sano waxay ahayd baariyad qalbigeeda siisay suubanaha heer ay dareensiisay inay isku da' yihiin isaguna wuxuu ahaa xikmad badana dabacsan heer uu dareensiiyey inay isku da' yihiin iyadu waxay haysataa hanti ballaaran laakiin waxay tustay in asaga uu yahay wax uu qaalisan ee ay haysato isaguna wuxuu ahaa faqiir laakiin wuxuu dareensiiyey inay iyada u qaalisan tahay hantida ay haysato haddii lagugu yidhaahdo jacaylka xalaasha ah wuxuu sameeyaa mucjisaad la yaab leh rumayso waxyigii ayaa soo degay alla mowqifka culays badanaa waa lama huraan in la helo goob la muciinsado isla xilligaas ma uusan aadin adeerkiisa geesiga ahaa ee xamsa iyo xitaa adeerkiisii naxariista badnaay ee abidaalib iyo xitaa saaxiibkiisii ballan oofinta badnaay ee abuubakar balse wuxuu aaday khadiija wuxuu ogaa inuu haysto xaas iyo haweenay u dhiganta ciidan dhammaystiran iyaduna malihii uu ka haystay way u rumaysay way dejisay oo xasilisay dibna u xusuusisay wanaaggii uu lahaa kadibna waxay u geysay waraqata binofal markii ay ogaatay inuu nebi yahay waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee rumeeya khadiija ayaa dhimatay markaas buu dhulku la cariiriyoobay waxaana markiiba loo qaaday samada waxaadba mooddaa in la sabar siinayo oo loo tacsiyeynayo kadib wuu hijrooday xaasas kalena wuu yeeshay laakiin booskii khadiija wuxuu ahaa mid bannaan oo aanay jirin cid buuxin karta wuxuu ku dhowaa lixdanka sano xilligii uu arkay haweenay waayeello ah oo iyaguna ku dhow siddeetanka sanno markaas buu dhulka go'iisa ugu fidiyey si ay ugu fadhiistaan isagoo amakaaga ka bi'inaya dadkii la joogay ayuu ku yidhi haweenkani waa saaxiibbadii khadiija maalin ayaa waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam gurigiisa ugu yimid haweenay waayeel ah markaas buu soo dhoweeyey oo farxad iyo qalbi furnaan u muujiyey markaas bay caaisha la yaabtay soo dhowaynta iyo maamuuska uu suubanuhu sameeyey isagoo u sababaynaya ayuuna ku yidhi haweenaydan waxay noo imaan jirtay waagii khadiija u fiirso waagii khadiija wuxuuba xilligeedu noqday wakhti wax lagu taariikheeyo mararka qaar wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam gowrici jiray neef ari ah markaas buu inta kala jarjaro dhihi jiray qayb uga geeya gabdhihii saaxiibbada la ahaa khadiija anas radiallaahu canhu wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasallam markii loo keeno wax hadiyad ah wuxuu dhihi jiray waxaad geysaan guriga heblaayo maxaa yeelay khadiijo ayay jecleed khadiijo oo keliya ma jeclayn rasuulku sala allahu calayhi wasallam balse wuxuu jeclay cid weliba oo ay khadiija jeclayd waa mid qaldan qofka u maleeya in jacaylka xalaasha ah uu nuqsaaminayo raganimada qofka iyo in muujinta jacaylka oo qofka u qabo qofka kale ay muujinayso taagdarrida qofka kani waa saydka ragga bal qalqiga oo idil sala allahu calayhi wasallam oo jecel khadiija iyadoo nool iyo iyadoo dhimatayba waa qof qaldan qofka u maleeya in ad adayga iyo qallafsanaanta aan booskeeda oolin ay muujinayso raganimadiisa balse raganimadu waa hadba in la eg inta uu qofku naxariis badan yahay soo jiido muslimiinta oo u dhimri kuwooda dhibban ballan wanaagga wuxuu ka mid yahay iimaanka sidaba uu sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasallam waa mid qaldan qofka u maleeya in dumarka lagu hoggaami karo oo keliya qallafsanaan iyo jaadal balse jacaylka xalaasha ah ayaa lagu hoggaamin karaa oo keliya haweenayda waa hadda jacaylka oo keliya
منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan ma ogtahay dhegaystow inta tilaawati sajdah ee ku jirta qur-aanka inay tahay afar iyo toban ma ogtahay in khawaarsimi ninkii islaamka soo geliyey inuu ahaa qutayba binu muslim ma ogtahay dhegaystow saxaabiga ugu riwaayada badnaa ee nebiga ka wariya axaadiista ugu badan inuu ahaa abi hureyra waxa uuna wariyey shan kun saddex boqol toddobaatan iyo afar xadiid ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta maahmaahyada khaldan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow toddobaadkanna maahmaahooyin kala nasaqay waxaan ku soo qaadan doonaa saaxiibkaa maantay waa cadowgaada berito mahmahdan waxaa lagu nasaqay saaxiibkaaga maanta ama sahankaaga beri noqoy ama sababtaada noqoy waayo waxa ay u eg tahay in mahmahdan la sameeyey iyadoo oo aan laga fiirsan oo markaa la isku qaaday guud ahaanba saaxiibada mid wanaagsan iyo mid xun intaba waa ay dhacdaa in saaxiib intuu xumaado cadow isku bedelo laakiin markaa xitaa waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo inuu saaxiibkaasi gardaran yahay iyo in kan la saaxiibka ahaa uu gardaro la yimid sida dambe aynuu dhignay waxa ay sawiraysaa in saaxiibku yahay marba kan aad doorato oo hadduu mid xun yahay aad beri ka shalaynayso ayna dhici karto inuu sabab u noqdo dulowgaada daqarkaada ama xitaa dilkaada dhanka kale waxa ay ku tusinaysaa in haddaad saaxiib wanaagsan maanta doorato uu beri kuu noqon karo mid samaha iyo wanaagga kuu sahmiya oo kuu horseeda kuna gaarsiiya nolol barwaaqo iyo bashbash mahmahda labaad ee toddobaadkan waxa ay tahay sagaaro mayirkeeda qabta masaajid ay leh aadi mayso mahmahdan waa la baabi'iyey mahmaahda kale ee la nasqay waxa ay tahay saqiir naageed sir la'aan ma dhinto mahmaahdan waa mid khalad ah oo la baabi'iyey waayo waa been iyo dulmi in ilmo saqiir ah tuhmo been abuur ah la saaro waxay ka soo horjeedaa intii maahmaah aan soo xusnay ee ka wada duulaya in dumarku caaqiin aan wax garan yihiin sida tan odhanaysa naagi waa caruur raadweyn waxa ay ka soo horjeedaa diinta islaamka iyo caqliga fayow sidaa awgeed maahmaahdan waxay ku habboon tahay in laga takhalluso gabigeedana aan dib loo maqal oo aanan la adeegsan mahmaahda kale ee toddobaadkan waxa ay tahay sirtaada dabaysha ku asturo intaad naagtaada ku asturan lahayd mahmahdan waxaa lagu nasakhay xaaskaagu waa sanduuqii sirtaada waayo waxa ay ka soo horjeedaa diinta islaamka iyo dhaqanka muslimiinta waxay inkiraysaa xaqiiqda dhabta ah ee jirta oo ah in nin yaafadiisa aysan sinaba u kala sir qarsan karin mahmaahda kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah soomaalidu been waa sheegtaa beensama mahmaahdu mahma ku sheegan waa la baabi'iyey waayo waxaa lagu beeniyey kun ku dhowaadka mahmahood oo aan halkan ku saxnay waxayna isugu jiraan qaar been ah qaar mariinkoodii laga weeciyey qaar fidno ku keenaya shacabka qaar dib u celinaya dadka soo baraarugay iyo wixii la mid ah sidaasi awgeed waa ceeb iyo dembi in kol dambe la maqlo waxaas oo lagu mahmaahayo mahmaahda ugu dambaysa toddobaadkan waxa ay tahay silic ku nool soddon guursataa dhaanta mahmaahdan waxaa lagu nasaqay soddon guursato iyadaa silic isbaday waayo mahmaahdan qaladka ah ee la bedelay waxa ay guubaabinaysaa furiinka badan oo ay dumarku dalbadaan waxay nuxur iyo been dhalanteed ah u yeelaysaa garoobnimada waxay dhiirigelinaysaa muranada iyo ismakiiqnimada joogtada ah ay dumarku kula kacaan ragga qaba si ay isu muujiyaan qoraagu waxa uu leeyahay mahmahdan ma ahan mid horay u jirtay ee waa mid dhowaan ay samaysteen haweenka soomaaliyeed ee caadaystay dhaqanka garoobnimada si ay isugu difaacaan waxay ka soo horjeedaa nuxurka diinta islaamka iyo ujeeddada uu allaah ugu talagalay guurka waxay midaynaysaa nuuc guursi ah oo horey loo mamnuucay oo ahaa ninkaaxul mutca waxay meesha ka saaraysaa deganaansho qoys iyo owlaad korin sida dambe aynu u bedelnay waxa ay tusinaysaa xaqiiqda silaca ah ee gacanteeda isugu keynayso naagta furiinka caadaysata si ay u niyad jabiso dhaqamada foosha xun ee baryahan caadiga laga dhigay tan dambe waxay ugu baaqaysaa dadka furiinka ku degdega inay dib ugu laabtaan nolosha dhabta ah ee guurku adkaysashada iyo joogtaynta qoyska sidaasi awgeed ayaa mahmaahda u bedelnay soddon guursato iyadaa silic isbaday halkaas ha inoo joogto mahmaahooyinka khaldan intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno kuwo kale nabadiino فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغل guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahadcelinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinkaga tegaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق